dagaalaan islaamka niyo muranka ka taagan gobol shabeellaha hoose waa wax loogu talagalay aan ku eedeynayna dawladda dhexe ciidamo maaragtay boqol iyo konton askari oo mar dawleed loo qarameeyey oo qarankii dawladda ah lagu daray abaanduulihii xooga soomaaliyeed iyo maaragtay wasiiro badan oo wasiir ku-xigeen gaashaaniga iyo wasiirka gaashaaniga ay imaadeen degmada lambar konton oo maaragtay naajib salaan sharaf loo bixiyey ciidamadii iidaankoodii iyo raashinkoodii ay keeneen degmada lambar konton ayaa meel la kala dejiyey barna ku taala maaragtay muurio iyo buufow buufowna waa ku dagaalameen ciidankii dagaal badan baa ku qabsaday oo maaragtay ayaga iyo xarakatu maaragtay shabaab dagaalkaasoo ku dhex maray ciidamadii waa laga saaray kadib haddana waa ku naqleen amison iyo ciidankeenii baa isla degay bartii maanta amisontii amar baa la siiyey oo deg deg ah laga bixiyay ciidankaas oo maaragtay meesha laga qaado ciidan kalaa la keenaya waxaa macnahaas waa jaro weyn ciidanka macnaha loo qaadayo iyo macnaha meesha maaragtay laga qaadayo ayaa maata taas darteeda laisku dagaalsan yahay oo anagana maaragtay aan diidagnahay in ciidankeena meesha laga qaado haye maxaad u aragtaan caqabada ama sababta ciidanka meesha looga rarayo idinku maxaad maxaad u aragtaan waxaan u arkaynaa dawladda inay qabiil kulisan tahay haddii ciidankaa meesha laga qaado oo qabiil ku shaqayso oo maaragtay dad calaashaan diidan oo maaragtay beenihii meesha ku dagaalamaya beeshi ka soo horjeeday inay ka dambayso ay dhahayso ciidankaa meesha laga qaado saraakiil ah ay ka dambeeyaan arrintaas ciidankaa meesha laga qaado madaxweynaha xasan maxamuud iyo waxaan ku waxaan ku eedeynayna abaanduliyaha xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasiirka gaashaandhigga ciidamo dawladda ka tirsan oo maaragtay dariska dawladda wata oo raashinka dawladda cunaya in maaragtay la kala jeclaado aad bayna fikir u tahay haddana deegaanka haddii ciidamada deegaanka ee maaragtay meesha laga saaro oo la qarameeyey ciidan kor laga keena hatoo amniga gobol shabeellaha hoose oo qaban karo waan arkaynay waa mid meesla joogo midna uma dulqaanayno mana yeeli doono mana yeeleyno afar iyo labaatanka saac soo socda haddii jawaab deg deg ee dawladda ay ka bixi wayso meel xal meeshiinoo badan aan ku biirayna xataa wax walba aan u qaado shabaab baan ku biirayna xataa warba aan qarqarayna ma hayno waan isdhiibaynahay inta haddeed la qaramay waxaan isku dhiibaynahay al-shabaab baan ugalayna waa ugalayna waa ugalayna waxaan doona aan kala kulmano al-shabaab baan galayna haddii afar waa tisac dawladda ila waxaan dawlad maaha dawladda anaga daacadnimo inaan u shaqayno oo meesha aan ku baaba'no oo ilaa hadda maanta xuquuqdeena ay naga maqan tahay raashin khaleel aan noola keeno maaragtay xataa lacagtii aan noola keenin oona hadda barti bararka aan degna in nagala aruuriyo la keenay waxaan u dulqaadan karna ma aha waxaan yeeli karnana ma aha waa dawladda inay qabiis tahay waa dareengnay waana aragnay waa waxa four point five-ka iyo jiniga lagu hayo oo meelaha maaragtay ninkii maxaasi maxamuud wax ka sheegaba la xerayo sidii iqacso maaragtay fanaankii soomaaliyeed hadda kenyatii iska xirteen waddankaa mid gadan waaye anagana ma gadnayna hadduu ilaah ilaali ka noqdo waxaan ka xignaa inaan ku dagaalamno oo shabaab ku biirno afar labaatan soo saacadii dawladda jibaan kusoo bixi weyso waa garta marka waxaad ii sheegtaa xeerada aad degantihiin hadda ee aad leedihiin waan ka guuri doonaa ama dawladda aad fariinta ugu sheegaysaan xeradaas waa xaggee waa nagala guuriyeyba maarata haddeer xerada kuma sugnun annaga amarsoontii meesha degan maaragtay waa isku dhacday ka baxa amar baa dawladda na soo sii fidadeen naga baxa buufo waaye buufo meesha lagu magacaabo oo maaragtay isku xirta marka iyo jamaale meesha isku xirta waaye tan kale xerada kale aan degannahay waa muuri tan kalena waa lambar konton waxaan u dulqaadan karnana ma ahan haddeer buufo waa kasoo dulqaansana waa kasoo dhaqaaqnay daliska weynaa lambar konton baa kugu imaaday laakiin haddii afar labaatan sax jawaab ay kasoo bixiyaan dawladda arrintaan ay samaysay waxaanu waxay hogaataa ee kusoo kacda ee ku seexatahay gobolka shabeellaha hoose boqol iyo kontonkaas askari oo dawladda ku lagu biiriyey mooye inay maaragtay intaasoo kun askari ee joogto huwaysan ay dawladda u beeshinin beeshaas maaragtay beeshii hadda ku dagaalamaysa ay kasoo jiraan intaba inaan shabaab u galeeno maxaala kuwii maleeshida ahaa maxaala anaga dawladda ahayn intaba shabaab baa u galeena hadduu ilaah naala ka noqdo
waa gartay bal haddaan ku weydiiye gobolka muran iyo xiisadaha ka jiray waayahan afgooy hadday tahay hadday marka tahay idinku marka maxaad ka qayb qaadateen amniga gobolka haddii loo eego wax amni la dhahay haba yaraatee meeshaa kama jirmo amniga badan waa sugna wadadan dheer isku xirta shalambood iyo maaragtay afgooye aad iyo aad baan amnigeeda u sugnay ummadii shacabka waa lagu dhibaatay jiray amnigooda xil baa iska saarnay dawladda ma mari jirin waa ka imid wadada waa u furnay meelihii dhibaatadii ka jirtay waa waa sifaynay haddana aniga lagula soo jeestaba in maaragtay loola fuquuqo oo si qabiil ah maaragtay dawladda qabiil anaga ma araga dawladda waa qabiil waanu siyaasad baan lagula fikidinoyaa siyaasaddana waa dareengnay waana aragnay kuwa xildhibaanadii kuwa wasiirada sheegtoo meelaha joogo beeshaan matalana waa kuwa gadan laakiin saacadaha soo socda aniga laba laba go-aan baan taagna laba go-aan waa kii ugu dambeeyey afardaa saddex dawladda haddii ciidankaas barta ay kasoo kacisa ay ku celi weyso maaragtay waxaad ogaataan oo meeshaan aana ka cadaynayna in shabaab aan ku biirayno oon cidna aan waabiyanan haba yaraatee haysan jirin oo maxaan ugu joojinaynin oo cidna aan ka baqaynin hadalkeena ma qaranayno cabsi ilaahay baa nagu leh bini aadamka ma baqayno dowladda xaq baan ku leenahay dad deegaan ee baan nahay dad jira baan nahay qowmiyad jirta baan nahay ciidamo xoogga dalka soomaaliyeed dariskii rasmi salaasada meesha ku bixiyey iyo maaragtay raashinka ciidanka ku haya dowladda ay ku lahayd ay keentay ee maalin walba ay u keentay lacagtii xumeed ee bilay bixinay bilay iskilaafayn ilaa hadda way haystaan ma aynay siinin meeshay baradka degnaayeen bay haddana dib ay ala aruuriyaan ay keeneen waxaan anaga siyaasad inay tahay waa dareena waana aragnay hadda siyaasadda maaragtay ka mid ah qaar anaga hub baan wadanahay waa dagaalanay gacan baa na dishay waa rafaadnay anigoo duulkaas ku jirna haddana in korkeena golol lagu dhelo waxaan u dulqaadan karna ma aha ma kuwa maaragtay aan la dagaaleyno ama kaadna ka ka fiicano islaam oo xaq ku socdo daacadda oo dadkana mid yihiin kuwaas baan ku biireynaa iyagana kasoo horjeesanaynaa haddaba waana dilaysaa haddana waa isdilaynaa dowlaha raashana waa isdilaynaa waa isdilaynaa wax dowladda lahayn abiirata waddankaa kama jirta ciidankaas bartooda wixii wey oo meesheena loola geli waayo xafad baan ka eegna shabab baan u garayna jamaacii waa askari weynaa dowlaha raashana meelaha nagu dhow